subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin saddexda bisha februari sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dab xooggan oo khasaare maaliyadeed geystay oo xalay ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa waa suuqa ku dhegsan dayrka idaacadda waxaannu si rasmiya u iclaaminaynaa dabkaas in la xakameeyey khasaaro badan baa halkan ka dhacay saacaddaa aynu ku sugannahay dabku waa xakamaysan yahay ilaahay waxaan uga baryayaa qof kasta oo caawa ka qayb qaatay deminta dabka inuu ilaahay ajar iyo xasanaad u geliyo
waxaa kalood maqli doontaan maxkamadda sare ee gaarisa oo laashay ama waxba kaba jiraan ka soo qaaday natiijadii tirakoobka dadka ee kenya ee laba kun sagaal iyo tobankii soona saartay amar muddo sannad gudihiisa dib loogu tirakoobayay dadka ku nool wajeer iyo gaarisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dab xooggan ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa kaasoo ku yaala xaafadda idaacadda dabka oo saacado ka hor lagu guulaystay in la damiyo ayaa geystay khasaare maaliyadeed oo xoog leh kadib markii uu baabi'iyey goobo badan oo ganacsi oo suuqaasi ku yiilay kooxaha dabdamiska iyo qaar badan oo ka mid ah bulshada ayaa dadaal xoog leh u galay si ay u damiyaan dabka ma jirin khasaare nafeed oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey gubashada suuqa siday sheegeen mas-uuliyiinta gubashada ayaa ku soo beegantay xilli ganacsatada magaalada hargeysa ay ka soo kabanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee bishii abriil ee kii ka soo gaaray gubashadii suuqa waaheyn oo ah kan ugu weyn somalilan warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad goordhow ku dhagaysan doontaan dowladaha kanada iyo mexico ayaa si isku mid ah uga jawaabay cashuur kordhinta uu sabtidii badeecadaha ay soo dhoofiyaan maraykanka saaray madaxweyne ay usoo dhoofiyaan maraykanka uu saaray madaxweyne donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa sabtidii sheegay inay dhaqan gashay taariifta uu horey u saaray badeecadaha mexico kanada iyo shiinaha kanada iyo mexico ayuu duldhigay cashuur dhan shan iyo labaatan boqolkiiba mexico iyo canada ayaa axaddii shalay iyaguna ku dhawaaqay in si aargoosi ah ay shan iyo labaatan boqolkiiba u saareen badeecadaha uu maraykanka geeyo dalkooda kanada waxay sheegtay in talaadada berito ah ay dhaqan geli doonto cashuur kordhinta koowaad oo ay sheegtay in ay saartay cabitaanada alaabaha la isku qurxiyo iyo weliba warqadaha aan badeecadahaasi ayaana waxaa ku kacaya lacag dhan labaatan bilyan oo dollar wejiga labaad ayay sheegtay inay saari doonto alaabo kale oo uu maraykanka kanada u iibgeeyo oo ay ku jiraan baabuurta yaryar kuwa xamuulka ah biraha iyo jaandhiga qudaarta iyo hilibka xoolaha iyo kuwa doofaarka badeecadahaasi ayaa lagu qiyaasay lacag dhan shan iyo siddeetan bilyan oo dollar sanadkiiba dhanka mexico dowladda waxay ilaa iyo hadda sheegtay keliya in ay soo rogi doonto ama ay kusoo rogi doonto maraykanka cashuur argoosi ah iyadoo aan faahfaahin ka bixinin qiimaha iyo weliba badeecadaha ay kusoo rogayso ugu dambeyntiina xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco robio ayaa oo shalay booqasho ku tegay dalka panama ayaa u sheegay madaxda dalkaasi in shiinaha uu sameynayo galaangala iyo saameyn aan la aqbali karin islamarkaana uu xakameeyo marinbiyoodka panama taasoo haddii aan la bedelin ku qasbi karta maraykanka buu yiri inuu qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah si loo ilaaliyo marinbiyoodka rubio ayaa u sheegay madaxweyne madaxweynaha panama jose raul molino iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda havier martinez acha in madaxweynaha maraykanka donald trump uu gaaray go-aan hordhac ah oo ku aadan saameynta iyo xakamaynta shiinaha ee xilligan ee kanaalka panama waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ma aysan faahfaahinin heerka ay gaarsiisan tahay saameynta shiinaha ee kanaalkaasi isku xira badaha atlantiga iyo basifiga iyo sidoo kale tallaabada suurtagalka ah ee uu maraykanka qaadi doono ama uu kaga jawaabayo madaxda dalka aan ku celiya halkaasi waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ma aysan faahfaahinin heerka uu gaarsiisan yahay saameynta shiinaha ee kulankaasi ee kanaalkaasi isku xira badaha atlantiga iyo basifiga iyo sidoo kale tallaabada suurtagalka ah uu maraykanka qaadi doono ama jawaabta ay bixiyeen madaxda dalka banama dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dab xoogan ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa kaasoo ku yaala xaafadda idaacadda dabka oo saacado un ka hor lagu guulaystay in la damiyo ayaa geystay khasaare maaliyadeed oo xoog leh kadib markii uu baabiyey goobo badan oo ganacsi oo suuqaasi ku yaalay ma jirin wax khasaare nafeed ah oo ilaa iyo hadda la soo wariyey gubashada suuqa ayaa kusoo beegantay xilli ganacsatada magaalada hargeysa ay kasoo kabanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee bishii abriil ee labakunlabaaaatankii kasoo gaaray gubashadii suuqii weynaa ee waahayn oo ah kan ugu weyn somalilan warbixin ku saabsan gubashada suuqa idaacadda waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee hargeysa xamse cali jeesto
dab xoogan ayaa ka kacay bartamaha suuqa labaad ee magaalada hargeysa oo loo yaqaano suuqa idaacadda dabkani ayaa bilaabmay abbaaro labiyo tobankii habeennimo ee xalay ciidamada debdemiska booliska milatariga iyo shacabka magaalada hargeysa oo iskarabsanaya ayaa xakameeyey dabkani kooxaha ku howlanaa deminta dabkani ayaa hawshooda waxaa caqabad ku ahaa suuqani oo aan lahayn waddooyin waafiya taasi oo sabab noqotay inuu saacado badan qaato sidii loo demin lahaa dabkani inta uu socday ka qayb qaadashada deminta suuqani ayaa waxaan bartamaha dabkan holcaya ku dhex waraystay cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah ganacsatada ee hantidooda ku gubatay goobtani isagoo oo dul taagan meheraddiisii oo gubanaysa ugu yaraan meheradaha halkan ku yaalla ma tirkoobi karo waa meherada yarar waxaan odhan karaa subaxdii waxaa meesha soo istaaga waa qofka ugu yar boqolkun buu sitaa qofka ugu yari inta ugu badanna waa la oogaya ilaahayba og suuqa waa sariibaddii hadhuurlaydii weeyaan weliba iyo intii carwooyin iyo bacadlayaasha ahayd halka dambe is haystay deerka idaacadda iyo muxuuha suuqa idaacadda halka iska haysteen marka waxaan odhan karaa dee wallaahi suuqaynu ku qiyaasi karno maaha ma aha suuqaynu caddidiisa ku qiyaasi karno waa meherada laga warra wixii jiray oo ilaahay ilaashan jiray alxamdulilaah maanta waxaynu leennahay kii waaheenba uu gubtay kanna waynu ku samraynaa insha allahu tacaala wax khasaaro weynu maanta inta ay noo soo baxayna weli ma hayno oon ahayn hanti ummadeed insha allahu taala alxamdulilah alxamdulilah sida uu noo xaqiijiyey taliyaha ciidanka dadamiska somalilan axmed maxamed sawaaxili ayaa sheegay in aanay jirin dhimasho iyo dhaawac midkoodna balse uu khasaare baahsani gaadhay goobihii ganacsiga marka dabku inuu dab weyn ahaa dabka si fiican baan u baktiinay boqol iyo shan fayarmaan baan la dagaalamayey lix iyo labaatan gaadhaan la dagaalamayey afarta jiyab waan ka hareeranay waxaan xooggaa saarnay inaannu idaacadda aanu soo gaadhin soolarada aad ugu dhowaa marka xoogga waxaanu saarnay inaan soolarada aanu dabku gaadhin waan ilaahay mahaddi waan ku guulaysanay shicibka shicibku inkastoo ayna caawineen haddana dhibaatada aadna u badnaa oo baabuurta meelaanu marnaan weynay cagta meelaanu marnaan weynay oo saskiya tuubooyinka meelaanu marnaan weynay marka shacabka waxaan ka baryayaa hana caawiyaan laakiin waddooyinka iyo meelahaan marnayo tuubooyinka meeshaan la marayno de waa in loo banneeyaan marka dadweynaha iyo shacabka soomaliya waxaan ugu bashaaranayaa inuu caawa dab weyn ahaa hase haatee aanu baktiinnay iminka aanu waxba dhicin marka khasaaraha iyo wixii sam- wixii sabababa imikadan ku dhammaaday ku dhammaaday dabku hal kilomitir buu saaystay wax khasaaraha hantidaa ku hantidaa intuu gaadhay mahae wax dada ma waxba khas- dee dadkii ilaa uu dab qabsado ma waan toobayaan marka tani daris waa noo noqonaysa imka meel tan waa la banneeya gobni waa in sanduuli loo banneeya maayir ku-xigeenka iyo xildhibaanada caasimadda hargeysa ayaa qayb ka ahaa deminta dabkani waxaanay sheegeen inay u saareen guddi qiimaysa khasaaraha dabkani ka dhashay ilaahay bay mahad u sugnaatay ilaahii inoo sakhiray inaynu caawa xakamayno dabkaa ka kacay suuqa idaacadda ma aha suuqii gobonimo waa suuqa ku dhegsan deyrka idaacadda waxaannu si rasmiya u iclaaminaynaa dabkaas in la xakameeyey oo si dhammaystiran loo xakameeyey waxaannu u sheegaynaa dadweynaha reer hargeysa iyo dadweynaha reer somalilan iyo dadweynaha soomaaliyeed dhammaantood waxaannu u sheegaynaa dabkaasi inuu xakamaysan yahay garbahayga waxaa taagan dowladdii hoose xildhibaanadii golaha deegaanka debdemiskii een, wasaar- wasiirkii amniga xogayihii dowladda hoose qof kasta oo ka mas-uula caawa debdemiskaa suuqa ku gubtay ee idaacadda khasaaro badan baa halkan ka dhacay beritoola si ofishiyaala oo rasmiya loo sheegi doonaa wixii khasaare halkaa ka dhacay iyo masaaxadda dabku uu gaadhay ise afartii koorne dabka waa laga xakameeyey saacaddaa aynu ku sugannahay oo labadii habeennimoah dabku waa xakamaysan yahay reer hargeysa iyo reer somalilan waxaanu u sheegaynaa nugu bushaaraynaynaa dabkaasi inuu xakamaysan yahay ilaahay waxaan uga baryayaa qof kasta oo caawa ka qayb qaatay deminta dabka inuu ilaahay ajar iyo xasanaad u geliyo sidoo kale waxaan u ducaynayaa dadweynihii halkan ku ganacsanayey ee ganacsigoogii ku gubtay ilaahay waxaan uga baryayaa cawil khayr qaba inuu ilaahay ugu beddelo dowladda hoose ee hargeysa amba reer hargeysa way yaqaanaan oo iminka ilbaxbay ku noqdeen sida dababka loo demiyo marka ilaahay waa noo sakhiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda waan u mahadnaqayaa ee waxaad u sheegtaan dadkeenna inaanay culays badan iyo dhibaato badani aanu jirin waxaa in badan soo noqnoqda suuqyada hargeysoo gubtay waa heen baa gubtay haddana waxaynu arkaynaa suuqii idaacaddu caawa shuf beelay taas miyaan la odhan karin waxaad ka seexateen inaad wax ka qabataan suuqyadan sidoodii weli iskugu raran taasu miyaan la odhan karin mas-uuliyaddan idinkay dushiinna saaran tahay walaal dee imminka xilligii laga jawaabi lahaa su'aalahaas ma joogno caawa waxaynu u taagannahay debdemis ilaahay idamkii waynu ka jawaabi doonnaa insha allah baadhista kadib xamse xal jeesto v o a hargeysa
qaar ka mid ah haweenka gararatada ah ee ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka ee magaalada gaalkacyo ayaa v o e-da u sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin suuq cusub oo dhowaan looga sameeyey dhanka waqooyi ee magaaladaasi maamulka ayaana ku guulaystay inay suuqaasi sameeyaan haweenka ayaa sheegay in suuqaasi cusub uu xalliyey caqabado badan oo in muddo ah ku xeernaa habsami u socodka ganacsigooda oo ay ka soo saartaan nolol maalmeedka qoysaskooda warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o e-da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo dhanka puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa si ganacsatada yaryar ee ku ganacsata waddooyinka magaalada gaalkacyo loogu heli lahaa goobo ganacsi oo wanaagsan ayaa ku guulaystay hirgelinta suuq laga hirgeliyey waqooyiga magaalada gaalkacyo qaar ka mid a haweenkii ku ganacsan jiray waddooyinka magaalada gaalkacyo oo aan haysan goobo ganacsi oo wanaagsan ayaa ka faa'iidaystay suuqa cusub waxa ayna ka waramayaan dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan suuqan cusub iyo faa'iidada uu u leeyahay haddaanu nahayn shalay hooyooyinkii dayacnaa maanta waxaan helnay daryeel ee waxaana la soo geliyey kawaankii hilibkii waa kanaa maasha allah halkaanaan ku gadaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahad ha ka gaadho bila aad buu asaga laftigiisa u dadaalay walaalkay waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol waxyaalo fara badan oo dhib aan ku qabnayna ee, ee, waa waa laga taxadaray waxaan dhib ku qabnay ariga tuugada ah oo la qalayo oo kawaanka ee, meelihiisa ka bannaan lagu gadayo waa laga raysanayaa ariga casarqalka ahaa asagana oo annagoo arigii subaxii noo baarayna lagu qalayey waana laga manuucay oo waa- waa waa ka hadalnay Ee, maasha allah dhibka awal bannaanka ku qabay waxaa weeye hilibka wuu iga qalali jiray Ee, isla markiiba beerka haddaanan la iibsanin wuu dhiigi jiray wuu daldalaaci jiray hoos u dhac badan baa ganacsiga nagu imaani jiray annagoo nala ceersanaya hilibku wuu naga daadani jiray wuu nagu baari jiray hadda korontaana loo xiray sooma aragtaan layr habeenka ilaa saddex sac kawaankeena wuu noo shaqeeyaa maasha allah kawaanka hadda waxaa naga dhiman oo keliya suuliyada micnihii in naloo dayactiro ayagana hadda hawshooda waa lagu jiraa maasha allah kawaankaa aan degannahay haddadan dadkuma oga kawaanka wuxuu ku yaallaa xiro dayax waxaan nahay gabdhihii bannaanka xiro dayax hilib ku gedi jiray hadda waxaan soo galnay kawaankii bulshada soomaaliyeed dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay noogu yimaadaan kawaanka xiro dayax oo hilibka naga soo doontaan waa manuucnay naagihii hilibka tuugada qali jiray waardiyayaal ayaa loo sameeyey waana laga ilaalinayaa lama keeni karo shalay naag baa waxay keentay hilib juwaan ku jiraa la yidhi isla markiiba waan mudaharaadnay waana ay carartay waddooyinkii waa la baneeyey maasha allah aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dowladda waxaan codsanaynaa oo keliya in suuliyada lanoo nadaafadeeya hadda bulshada la taagan ganacsiga qoraxda waxaan ka codsanayaa inay ku haroodaan hoolasha hoolashu waa ay bannaan yihiin qofkii xataa aan iska lahayn wuxuu awoodaa lacag shan iyo toban doolar baa hoolka dhan lagu kireeyaa inuu alaabtiisa gashdo dowladdu waxay dhistay dhul aad u ballaaran oo haddana u baahan in lagu shaqaysto waa cidlo naagaha gaarigacanka bannaanka la taagan mid walba waxay leedahay boos ay ku ganacsato haddana waxay dhibaataynaysaa bulshadii halkan waxaan ka codsanayaa qofkii dambe lagu arko isagoo laamiga ku ganacsanayo in laga soo ceeriyo magaalada bilicdeedii aad ayay u nuurtay maasha allah waxaan haysannaa dal qaniya iyo dowlad qaniya dowladdeenna sharafta leh oo suuqaan noo xarig jartay oo nagu soo xaraysay guddoomiyaheenna duqa magaalada kandegmada maayirka maamulkeenna waa ku mahadsan yihiin suuqeenna in naloo soo dhis naloo keenay oo dumarkeennii bannaanka joogay oo sharafta leh in in nala xijaabay oo suuqa nalagu soo xareeyey waa ku mahadsan yihiin suuqeennu waa shaqaynayaa waxa ka dhimanna guddoomiyaheenu waa noo ballanqaaday inuu noo dhammaystirayo duqeennu waxa weeye waxa weeye waa ku mahadsan yihiin dariiq baan deganayn meel ciidaan deganayn waxa weeye meelaan waxba nalooga gadanayn baa deganayn meel waxaan deganayn maxaan ku rahdaa foolxumo ah haddana waxaa nalagu soo xereeya suuqa silibka yagu waa nadiif fayadhowrkeennu waa hagaagsan yahay waxa weeye suuqa yaga inuu shaqeeyo oo waxa weeye xaaraanta iyo dabdarrada iyo tuugada iyo waxa qunjuraafka nalaga daayo oo ri xalaala oo fayadhowr soo martay naloogu soo qalo oo dowladdu inta ka dhiman aan tabanayno waa in aryahaas nalaga daaye inay nagula shaqeeyaan baan rabnaa dabayshii baan ka raysannay wasaqdii baan ka raysannay baabuurtii baan ka raysannay meel hagaagsan baa joognaa maasha allah madaxdeedana kor allah ka dhigo iyo kawaanka xerdayax waxaa loo dhisay hiliblaha hilblihii waxa weeye suuqii waa ku shaqayn waayeen dadkii dhammaaba suuqyada hoolasha la dhisay waa laga tegey meel bannaanoo qorraxaa la degey hadda suuqii waa la shaqaysiiyey waxa weeye dowladda hoose shaqo fiican bay haysaa maamulka cusub hambalyo waxaan nahay haa aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa guddoomiyaha cusub shaqo fiican buu hayaa maamulaha iyaga bile aad buu mahadsan yahay waxa weeye gabdhihii hilibka diiday bannaanka gudahay ku gadi jira oo diiday oo bannaanka u baxay wuu soo xareeyey hilibka iyagu waa nadiif qorrax iyo ciid iyo boor ma leh waxa weeye hilibku wuxuu u baahanya nadaafad suuqii loo dhisay baa hadda shaqaynaya maasha allah guddoomiyaha ha noolaada cusub hawl fiican buu hayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka socday bilic soo celinta magaalada taasi oo maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ay iska kaashanayeen sidii loo hagaajin lahaa goobaha ganacsi ee ku yaala suuqa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dowlada hoose ee degmada gaalkacyo dhanka puntland ay ku guulaysatay hirgelinta suuq ganacsi oo laga hirgeliyey waqooyiga magaalada gaalkacyo kaasi oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsan jirtay wadooyinka magaalada gaalkacyo kuwa oo aan haysan gooba ganacsi diwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
maxkamadda sare ee magaalada gaarisa ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii kasoo baxday tirakoobkii dadka ee kenya ee labakunsagaaliytobankii kaasoo afartii sano ee lasoo dhaafay dacwadiisa ay ka socotay maxkamadda xukunka maxkamadda ay ku diiday tirakoobka ayaa wuxuu amrayaa in muddo hal sano gudaheed ah gobolada wajeer iyo gaarisa iyo mandheera dib loo tirakoobo dadka degan kenya tobankii sanaba hal mar ayaa la tirakoobaa dadka xukunka maxkamadda ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey ee noocana ah oo gobollo si gaar ah dib loogu tira koobo warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire maxkamaddanu afartii sanay la soo dhaafay ka soconaysay xarunta gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya looga arrimiyey gaarisa ayaa dulicdii go-aamisay in tirakoobkii guuday sanadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii laga qaaday gobolada waqooyiga bariya dalka kenya uu ahaa mid waxba kama jiraan mr john onyengo oo ahaa xaakimka maxkamadda sare magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in isdabamarin lagu sameeyey guud ahaan tirakoobkii la qaaday labadii kun iyo sagaalkii iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo isbedelo lagu sameeyey guud ahaan tirada gobolada waqooyiga bari dalka kenya maxkamadda ayaa waxay soo qaadatay tirakoobkii labada kun iyo sagaalkii laga qaaday countiga mandera kaasoo ahaa sagaal boqol sagaashan iyo shan kun saddex boqol konton iyo toddoba qof inay ahaayeen dadka ku dhaqan countiga mandera base toban sano kadib ka dhigayay sideed boqol lixdan iyo toddoba kun afar boqol konton iyo toddoba qof micnaheeduna yahay in ama ay dhinteen ama ay ka tageen countiga mandera boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol soddon iyo kow qof toban sano gudahood marciim anigoo magacayda asha axmed sheekh cali oo nin reer wajeer ah maxkamadda hadda kenya waxay soo go'aamisay inay sensas cusub la qabto oo xisaabo cusub noola soo qabta waan rabnaa xisaabta cabdi waan ku qanacsannahay aadaan u jeclaa inaan xisaab kale noola qabtoon sensas cusub noola sameey maadaama kii hore nafteeda aad arqaladayn iyo dhib badan aad ku juri inta laga gaadhay muddada iida hore noola qabanaya xisaabta oo sanad iyo laba waxay dhahdaba maxkamadda go'aankeedana waa ku qanacsannaani waxaan rabnaa go'aankii sensaska two o nine ina la raaca oon wax dambe oo arqaladaynin aan noola geynin waad is aqaantiin hebel hebel ana hadda ma dhahay si dheer indha dheer u lahaa dadka shacibka in soo doortay reer nordistan in la liida oo maalin kasta xisaabtooda ama la gooyo ama waa yartiin ama waa badintiin la dhah dood ay maalin kasta noo imaadeen kenya benis naxli ay ku dhaqataa iyada nafteed nagama baabileeshan badan reer kenyada kale master john ayaa xukunkiisaasi waxa uu ku sheegay in hasana gudahood guddiga tirakoobka qaranee dalkani kenya tirakoob ka qaadaan saddexda maamule gaarisa wajeer iyo mandera taasoo uu ku sheegay in deeqbixiyaasha iyo dowladdana looga baahan yahay inay sii isticmaalaan natiijadii labadii kun iyo sagaalkii tirakoobkii guud ee dalkani kenya laga qaaday
aniga waxaa la sheekh nuur waxaan aad iyo aad muddo dheer aan sugayna waaye waa go'aan aad iyo aad aan noo farax geliyey waa khayr u soo hoyday deegaanka gobolka north eastern waxaan aad iyo aad maartay u mahad celinayaa sida oo kalo madaxdii si dadaal badan u mareen aad ugu shaqeeyeen ayagoo maaragtay god kasta u galeen way ku mahadsan yihiin intaas iyo in ka badan waan idinka rajaynaynaa inaad u dadaashaan deegaanka insha allahu tacaala dowladda uu hogaaminaya madaxweyne ruto in ay u dhow fudaadaan waxyaalihii maxkamadda ay amartay taasoo ahayd in la isticmaala sensaska hore iyo in intaan muddo kale la gaarin lagu noqdo gobolkan sensaskiisa labadaabtirakoobkiisa lagu noqdo marka tanaayada maar dowladda waxaan aad ugu baryaynaa inay tanaayada udhiga fudaato oo in sideeda u fuliso mark mr macdonald madaxa guddiga tirakoobka qaran dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in dooda aysan ka taagnayn tirakoobka guud ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la qaaday balse ay doodu ka taagan tahay in dadka gobolada waqooyiga bariya dalka kenya tiradoodu ay kor u qaateen labadii kun iyo sagaalkii taasoo ahaa tira uu ku sheegay dooduna ahay mid soo socotay sanadyo fara badan I will not start from 2019, but I will go back to 2009 census. This is where the problem started.
kama bilaabayo in sanadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ee waxaan ka soo bilaabayaa labadii kun iyo sagaalkii hadaad la socoto tirakoobkii guud ee labadii kun iyo sagaalkii la qaaday tirada dadka ku dhaqan goboladaasi kor ayaa loo soo qaaday waa la bombooniyey sababta keenayso in maanta qayludu timaadane waa tiradaasi labadii kun iyo sagaalkii maalinta isniinta ay fooda nagu soo hayso waxaan la kulmi doonaa golahayga si sharciyanana waynu u fiirinaynaa waxaan ognahay in haatan aan isku diyaarinayno tirakoobkii kale waayo afar sano ka hore tirakoobka intuusan dhicin ayaynu diyaargarow samaynaa guddiga qaran ee doorashooyinka dalkani kenya ayaa horaan waxay sheegeen degmooyin ay ka mid yihiin tarbaj baalambala iyo legdheera iyo degmooyin kaloo badan oo gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya inaysan istaahilin inay noqdaan goobo ay xildhibaano laga soo dooran karo taasna waxay ahayd walaaca ugu faraha badan ee keentay in dadka gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya keliya aysan waanin dakhli iyo weliba deeqaha dowladda dalkani kenya ay dad shacabku siisee ay keliya xataa wayn karaan matalaadooda aqalka baarlamaanka guud ee dalkani kenya maxamed farax shire v o w garissa
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
abkii dilaa daris aad la noqoto socdaadiga ware